iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee muujintii ciise masiix oo yooxanaan loo muujiyey bilowga kitaabkan iyo salaan tanu waa muujintii ciise masiix oo ilaah isaga siiyey inuu tuso addoommadiisa waxyaalaha waajibka ah inay dhowaan dhacaan oo isagu wuxuu taas tusay addoonkiisii yooxanaa isagoo malaa'igtiisa u soo diraya isaga kaasoo ka markhaati furay erayga ilaah iyo markhaati furidda ciise masiix iyo wixii uu isagu arkay oo dhan waxaa barakadaysan kan akhriya iyo kuwa maqla erayadii waxsii sheegidda oo xajiya waxyaalaha ku qoran waayo wakhtigii wuu dhow yahay anigoo yooxanaa ah waxaan waxyaalahan u soo qorayaa toddobada kiniisadood oo aasiya ku yaal nimco iyo nabadu ha idinka yimaadeen kan jira oo jiray oo iman doona iyo xagga toddobada ruux oo carshigiisa hor jooga iyo xagga ciise masiix oo ah markhaatiga aaminka ah iyo curradka kuwii dhintay iyo amiirka boqorrada dhulka kan ina jecel oo dembiyadeenna dhiiggiisa inagaga furay oo boqortooyo inaga dhigay inaynu wadaaddo u ahaanno ilaaha ah aabbihiis isaga ammaanu ha u ahaato iyo dawladnimo weligiis iyo weligiisba aamiin bal eega wuxuu la imaanayaa duruuraha oo waxaa isaga arki doonaa il kasta iyo kuwii isaga wareemay oo qabiilooyinka dhulka oo dhammuna isagay u barooran doonaan haah saas ha ahaato aamiin rabbiga ilaaha ahu wuxuu leeyahay aniga waxaan ahay alfa iyo omeega oo ah kan jira oo jiray oo iman doona iyo qaadirka riyadii masiixa lagu arkay anigoo yooxanaa ah oo walaalkiin ah iyo mid idinkala qayb galay dhibaatada iyo boqortooyada iyo dulqaadashada ku jira ciise waxaan gasiiradda batmos la yidhaahdo u joogay erayga ilaah iyo umarkhaati furidda ciise aawadood maalintii rabbiga waxaan ku jiray ruuxa oo waxaan meel iga dambaysa ka maqlay cod weyn oo ah sidii buun oo leh wixii aad aragtid buu ku qor oo waxaad u sii dirtaa toddobada kiniisadood kuwaas oo ah tan efesos iyo tan simurna iyo tan bergamos iyo tan tu'otayra iyo tan sardes iyo tan filadelfiya iyo tan la'odikiya oo anna dib baan u jeestay inaan arko codkii ila hadlay oo markii aan dib u jeestay waxaan arkay toddoba laambadood oo dahab ah oo laambadaha bartankooda waxaan ku arkay mid u eg bini'aadan oo qaba khamiis dheer oo laabtana waxaa ugu xidhnaa suun dahab ah oo madaxiisa iyo timihiisuna waxay u caddaayeen sida suuf cad iyo sida baraf oo kale oo indhihiisuna waxay ahaayeen sida dab ololkiis oo cagihiisuna waxay u ekaayeen naxaas dhalaalaysa sidii iyadoo foorno lagu sifeeyey codkiisuna wuxuu u ekaa codka biyo badan oo gacantiisa midigtaana wuxuu ku haystay toddoba xiddigood oo afkiisana waxaa ka soo baxay seef soofaysan oo laba af leh jaahiisuna wuxuu u ekaa qorraxda oo xoog u dhalaalaysa oo markii aan arkay ayaan ku hor dhacay sidii mid dhintay oo markaasuu gacantiisii midigta ahayd i saaray oo wuxuu igu yidhi ha cabsan anigu waxaan ahay kan ugu horreeyey iyo kan ugu dambeeya iyo kan nool anigu waan dhintay oo bal eeg waan noolahay tan iyo weligayba oo waxaan haystaa furayaasha dhimashada iyo haadays haddaba waxaad qortaa waxyaalahaad aragtay iyo waxyaalaha hadda jira iyo waxyaalaha hadda ka dib dhici doona toddobada xiddigood oo aad ku aragtay gacantayda midigta ah iyo toddobada lambadood oo dahabka ah qarsoodigoodda micnihiisu waxa weeye sidan toddobada xiddigood waxa weeyaan malaa'igaha toddobada kiniisadood toddobada laambadoodna waxa weeyaan toddobada kiniisadood